shirkan wuxuu shirka hore uga duwan yahay heerka ka qaybgalka ee ee dhinacyadii meesha isugu yimid dhinaceenna dhinaca soomaaliya dowladda federaalk ee soomaaliya waxaa hogaaminayey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya waxay ku tusaysaa muhiimadda ay dowladda federaalk soomaaliya u- u- u lahayd ka qaybgalka shirkaas oo ah in ay diyaar u ahayd in laga gaaro laisu soo dhoweeyo heshiis ama ma- wadahadallada ay soo dhowaadaan ee, waxay ku tusaysay dowladda federaalk ee soomaaliya heerka ay u rabtay iyo ka qaybgalkeeda heerka u ahaa dhinaca kale eh, ma- eh, maamulka somalilan laftooda ka qaybgalkooda wuxuu ahaa ka qaybgal aada u sarreeya madaxweynahoodii iyo guddoomiyaha jo- guurtada iyo wasiiro iyo dad khubaro ay keeneen Eh, mu- muhiimadda ay saartay dowladda jabuuti ee walaalaha aan nahay ilaa madaxweynahooda ilaa iyo dowladooda iyo shacabkooda eh, wadahadalladaas la- aan aan ku galnay jabuuti he- kaalmadii iyo iyo taladii ay ku lahaayeen lafteeda waxay ahayd mid ma- eh, aad qiimo weyn u leh ee, adduunka kale sida maraykanka iyo eu-da igad siday u qiimeynayeen inay wadahadalkan uu noqdo wadahadal najexo ay wa- waxay ahayd ay lafteeda e, tusaale kale oo tusaya ee, wadahadalkaas inuu ahaa mid qiimo badan Ee, waxaa kaloo muhiim ahayd sida uu xaleelaha u sheegay dadka wada hadlayay dad loo kala turjumaya ma ahayn dad hal luqad ku wada hadlaya oo walaala ah, oo muddo muddo un kala maqnaa laakiin isu soo hiloobay oo wax doodooda ay ahayd dood runtii ay ahayd dood oo wax dhisaysay wixii ka soo baxayna ay ahaayeen horumar bilow ah oo bilow u noqon doona wadahadallada soo socda ee insha allah tacaala guddiyada loo saaray waxaan rajaynaynaa guddiyada la saaray inay waxweyn ka qaban doonaan isu soo dhawaanshaha dadka walaalaha ay kala fogaaday Eh, iyo marka ugu dambaysay in la gaaro yoolka ah in soomaali ay midowdo haddii ilaah yidhaahdo